bismillahi raxmaan raxiim horta sidaad la socoto qaraxu sidee iyo labaatankiibu dhacay laakiin soddonkii bishaan annagu soo qaadanay saddex iyo labaatan qof oo dhaawaca iyo saddex iyo labaatan qof oo dhaawaca la socotay lix iyo afartanka qof sideed qof oo ka mid a caawa waxay joogaan hotel ayay joogaan oo hotelkii dadka la yiraahdo la socda bukaanka loogu talagalay ayaa iyagana lasoo dejiyey oo isbitaalkii waa ka soo baxeen laakiin waxay leeyihiin ballamo kala duduwan oo firiryo laga bixinayo oo mid walba la raba in waktiya u dhexdhexeeyaan marka waxaa daaweyntooda u dhammaystirmi doontaa qaab bukaan socoda marka saddex iyo labaatankii qof ee jiranayd sideed ka mid a alxamdulilah rabbilcaalamiin waa ka soo baxeen isbitaalkii oo hotel bay degan yihiin intoodii kale waxay ku jiraan isbitaalkay ku jiraan xaaladooduna aad bay uga soo raynaysaa qayb walbana waxaa gacanta ku haya qaabka dhaawaca uu gaaray uu ahaa takhasuskeeda dad leh ayaa gacanta ku haya aad bay u faraxsan yihiin uguna maaragtay qanacsan yihiin sida loola tacaalahayo caafimaadkooda uguna mabsuud yihiin xataa kii xanuunsanu wuxuu dareemayaa in maaragtay dadaal dambe oo lala haray uusan jirin qof hadda aada u liita oo la dhihi karo aada buu u liitaana kuma jirin oo xaaladooda hadda wax kooma ku jiraayo ma jiraan waa wada miyir qabaan kulligood waa fiican yihiin marka dadkaas alxamdulilahi rabbilcaalamiin caafimaad ahaan iyo degaan ahaan iyo xanaano ahaan intaba waxay ku sugan yihiin isbitaalka dalka ugu weyn oo la yidhaahdo xamed hosbital inta degaankaahoo soo baxdayna hotel hoteelada ugu waaweyn magaalada ah bay degan yihiin aad bayna u fiican yihiin walilahi alxamdu sideedda qof ee hadda baxnaanada kasoo dhammaata marka laga reebo dadka kale bal noo tilmaan dhaawacyadooda dad baa jajabnaa dad baa firiro madaxa uga jireen dad baa iyagu ayagoo koomo ku jira halkan laga qaaday kuwaas waxa kasoo hagaagaya xaaladahooda iyo siday u kala dhow yihiin bal tilmaamo gaara naga siiyay
dadkii dhaawacyada ahaa dadka hadda ugu daran oo la dhihi karo waxun baan gaaray waxaa weeye saddex qof oo adugu lug luguhu maaragtay qof walba ay lug aada u burburtay xubnihii iyo seedihii iyo halbowlayaashii dhaawac badan uu gaaray kadibna ay aada isugu dayeen in ay badbaadiyaan bal in qofkan lugtiisa la daaweyn karo arrintii waxaa usoo baxday haddii qofkan aan lugta la jarin in asaga noloshiisu ay khatar gelayso marka saddex qof oo ka mid ah waxaa la jaray mid walba meelo kala duwan ha laga jare laakiin mid walba lug baa laga jaray sidooda kale caafimaadkoodu aad buu u fiican yahay dad madaxa firiryo oga jireen baa jira oo markii aan soo qaadaynay anigu diyaaradan la socday kooma ku jiray maantana hotel degan oo firirkii madaxana laga soo bixiyey maantana dadka isbitaalka laga soo saaray ka mid ah oo hotelka degan alxamdulilah rabbilcaalamiin iyo dad qalliimo sameeyey oo weli antibioticii iyo ay ku socdaan daawooyinkii ahaa wax la waxa la yidhaahdo cinaayal murakasa ama ama ama gargaarka degdega ah lagu hayo oo antibiotic fara badan iyo lagu wado laakiin caafimaadkooda iyo miyirkooda aada u fiican yahay waayahay safir safaaradda iyo shaqaalaheedu dadka ugu dhow bukaanadaas ayay ahaayeen oo xaaladooda mar kasta ka warqaba marar badan ayaad isbitaalka ku ku booqanaysay dhaawacyadooda iyo sida loola tacaalayo bal ka waran haatan wax ogaalkoodu maqan yahay ma ka mid yahay dadka sariiraha saaran ee weli la baxnaaninayo
runtii horta waan uga mahadcelinaynaa dowladda qatar dadkan waxay u fidisay caafimaad buuxana way u fidisay degaankiina way u fidisay iyo iyo raashinkoodiiba intaba iyadaa gacanta ku haysa laakiin culayska ugu badan waxa uu ku dhacayay gacantana ku haya caafimaadkooda iyo dhakhaatiirtooda iyo la macaamilka brocesskooda maaragtay caafimaadka waa safaaradda weeye hadda intaad ila hadlayseen waad ogeydeen khadkay soo galeen ayagoo ka hadlahaya mid kuwa isbitaalka hadda laga soo saarhayay iyo oo adinka aan howlda idin geliyay oo ayaga aan dhibkooda xallinaynay marka safaaraddu har iyo hameyn ay way dul taagan tahay dadka la socdaayo runtii dadku waxay ahaayeen dhaawacu meel dariiquhu ka dhacay oo dadka shacabka ahu meelaha ay isugu yimaadaan oo basaska iyo ku kala bedeshaan ah dadkii suuqleyda ahaa dad- ayay ahaayeen dadkii dhaawacyadu ku dhaceen xataa qofka la socdaayo qof ama u turjumi kara ama luuqad ku kordhin kara ma aha marka culayskii oo dhan wuxuu fuulay safaaradduu fuulay kii isbitaal la geynaya waa inaan annagii qaadno ee isbitaalkii geyno u tarjumno ee kii kale haddana lasoo qaado ilaa ay mararka qaarkood ee, aan gurmad u dirsanno jaaliyadda meesha degan ee qadar oo iyaduna runtii khayr allah siiyo aada noogala qayb qaatay naga caawiya xagga turjumaadda iyo naga caawiya marka safaaraddu hal hal bay uga warqabtaa qof walba iyo xaaladiisa Een, wax hadda ee, ku jira ee, xaalad miyir la-aaneed ee, kuma jiraan bukaanka ee, dadka ugu liita qofka la odhan karaana waa un qofkaas un xumin xubnihiisii ka mid ah waayey laakiin sidii kale qof sheekaynayo oo cunayo oo cabayo oo inuu mar dhow weliba isbitaalka ka soo baxo haddii boogtu biskooto aan rajaynayna haddii alla idmo weeye marka aad bay dadkaas u fiican yihiin ee, hadday dhinaca safaaradda tahay iyo hadday dhinaca dowladda qadar tahayna ee, Gacan waxaa fiican loo ay hayaa shaqo ay aad ugu qanacsan yihiin waayahay ee waxaad ee, ayagana nooga warantaa bukaanadan ee, waxaa ka horreeyey bukaano kale oo ayagu dhaawacyo ahaayo la- ee, gobolka banaadir kuwo kusoo dhaawacmay kuwo boosaaso laga keenay ee, iyo kuwo ee, magaalada qaraxyo kaloo ka dhacay kusoo waxyeeloobay ee, qadar ayay qaarkood ku sugnaayeen markii ugu dambeysay bal maxaad ee, ayaga ee, nooga haysaa warbixin ayaga xaaladahoodii iyo wixii ku dambeeyeen dhaawacii lala soo qaaday ilaahay ha u naxariistee gudoomi- guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir wuxuu ahaa labiyo toban qof bay ahaayeen Ee, waxaa maantay ka joogta lix qof baa ka joogta dalka qatar Ee, lixdaa qof waxaa ka mid a hanti dhowrihii gobolka banaadir ayaa ka mid a oo oo lug iyo gacan ku waayey is- ee, isku isku dhinac ah ku waayey ee, iyo weliba il ku waayey qaraxii Ee, intoodii kale ee, waxay joogaan hoteelkay degan yihiin waxaana u socda ee, qalliimada la yidhaahdo qurxinta oo ee, obarashinadii lagu sameeyey si jirkii loo feereeyo oo jirka intiisii kale iyo uu ugu ekaado ayaa dhammaystir qalliimadoodii ah iyo qurxintii jirka iyo ayay waxay u degan yihiin isla hoteelka dhaawacaanu hadda degan yahay iyagoo caafimaadkoodii uu maaragtay taam yahay laakiin wax dhammaystir ahoo een, aan hadda eh, wax badan hadday iska dhaafaanna aysan uga hallaabayn laakiin qurx- quruxdooda u wanaagsan ay u joogaan waana fiican yihiin laakiin waxaa weli ku jira dadkaas isbitaalka laba qof een, gobolka banaadir waxaaba kaga haray eh, ninkaas hanti dhowraha ahaa gaboose la yidhaahdo yaa kaga haray inta kale waxay ahaayeen dhaawac laga keenay magaalada kismaayo eh, qaraxii ka dhacay hotel cascasey iyo boosaaso eh, dad kusoo dhaawacmay iyo gaboose oo gobolka banaadira lixdaa qof baa ka joogta waana aad bay u fiican yihiin hal nin oo waxaa jiray eh, madaxa xabad ooga dhacday oo si gooniya u dhaawacmay oo dhaawacaas lala soo qaaday welina isbitaalka ku jira xaaladiisuna ay adag tahay welina koomadii uu ku jiro lagu keenay ku jira Eh, ninkaas wuxuu ka mid ahaa labiyo tobankii qof inta kale laakiin waxaa weeye markii laga reebo gabooso oo xubnahaas uu waayey diyaarintoodii iyo eh, oo gobolka banaadir ay ballan qaadeen inay bixinayaan eh, u jooga ma ogiyo intooda kale waa dad bukaan socod yar oho wax yaroo dhammaystir u dhiman yihiin aan isleeyahayna bisha hadday dhammaato ama bisha kale bilowgeeda iyo waa un anbabax bay yihiin waayahay ee xiriirka labada dal ee dowladaha soomaaliya iyo qatar iyo gurmadka mar kasta ee iyo gacansiinta dowladda qatar soomaaliya ay la garab taagan tahay sida gurmadyada markii dhib uu dhaco soomaaliya musiibooyinka dabiiciga mar kastoo ay ka dhacaan garab istaagga iyo ee, kuleynta iyo mar kasta oo ay gacan ka geysato dhibaatada soomaaliya kasoo cusboonaato muxuu uga dhigan yahay dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka iyagaba
run ahaantii taas eh, waxaa ka jawaabi kara qof kasta oo soomaaliyaha ka jawaabi kara wuuna garan karaa qof maaragtay diyaarad military oo caafimaadkii oo dhan u dhan yahay sagaal iyo toban dhakhtar oo qeybaha takhasusyada kala duwan ee caafimaadka kala maaragtay eh, kala bartay ay la socdaan lix iyo afartan qof in hal mar dowlad kuu soo qaado eh, miisaanka ay yeelan karto iyada oo waxyaabaha kale aanan xusinba macnaheedu waxa weeye inay nala xanuunsanayaan ee, dhibka annaga na gaaraana mid ayaga gaaray uu ula mid yahay intii karaankoodana ay ku dadaalayaan wixii kaga soo hagaaga oo ay ka qaban karaan inay maaragtay ka qabtaan waayo dee anigu waxaan la socday diyaaradii dhaawaca oo aan la noqday wax xada tiro aan naguma xirnayn in lasoo qaado markii laga reebo mugga diyaaradda marka diyaaradda unbaa naga buuxsantay ee dadka laga tegay xataa diyaaraddaa ka buuxsantay ma ogiya ayagu tiro uguma xirnayn in intii lasoo qaadi karo diyaaradaasu qaado lasoo saaro waxaa marka mee boosaskii waxaa qaatay inta badan dadkii dadka la socday waayo qof walba qof baa ku lamaansan laakiin haddii la oran lahaa dadkan ha laga reebo dadka la socda maantay dad badan oo muqdisho jooga xataa halkaanay joogi lahaayeen hadday yimaadeenna maaragtay meelaha ugu sarreeya dalka ayaa degaan iyo caafimaadba hoteelkay degan yihiin hoteelada dalxiiska ugu waaweyn dalka qatar weeye oo shan boqol oo dollar iyo habeenkii lagu seexdo waxay la degan yihiin qofka shan boqol oo dollar bixiya xuquuqda uu leeyahay oo kalena waa leeyihiin hadday caafimaad tahayna istaalka xamed hosbital waa istaal macruuf oo international ah istaalka ugu weyn dalka ah weeye waxaasoo dhan markii la isku soo ururiyo iyo mashaariicda iyo howlaha kale ee dalka soomaaliya ay ka wado ama kaalmooyinka intuba waxay muujinayaan heerka walaalnimada ee qatar iyo soomaaliya ay isku yihiin